madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo xadaga ku jaray mashaariic lagu fuliyay magaalada burca wayna saashaatow usashiiddhigay mashaariic kale oo iyo markaasayti degmada sayti lagu hirgeli isu inuu kormeeri xafiisyada maamulka ee burco madaxweynaga iyo xadaga ku jaray xarunta wakaalada biyo weyb saashaatow usashiiddhigay keydka bibalaarinta burco wasiirka biyo somalilan saleebaan yuusuf cali iyo weyba uuse madaxweynaga uusan faahfaahiyey sada iyo anshaqeeyeen sanadkii inka dambeeya wakaalada biyo waxaan dee aragnaa runtii meesha ay ka soo kacday wakaaladda biyo oo aan qiyaasi karno inay la hanaqaadaysay hadba sida dalku uu u dhaqaaqayay aad baan ugu faraxsannahay runtii annaguna waxqabadka wakaaladda oo dowladda dhexe haddaynu nahay aan soo wada riixaynay iyo waxa mas-uuliyiinta deegaanku ay qabteen labadaba wakaaladani runtii marka loo eego way la soo kacakuftay baahida dadka way la soo kacakuftay waraqtiyada qaarkood aad bay u liiteen aad bay u liiteen waxaana hadda muuqataa inay wakaaladdu geengarayn ku socoto inay ismaamusho madaxweynaga somalilan muuse biixi cabdi yang mahadnagay maamulka wakaalada biyo sidii ugu shaqeeyahayaan in gobolka togdheer iyo deerta biyo balaarinta waynuusan gabaaqay inuu sii wadaan in biyo la deersi gobolada kale ee maamulka somalilan aad iyo aad baan u hambaliyanayaa dhallinyarada hadda maamulaysa biyaha burco waxaa muuqataa dhallinyaradu inay aad iyo aad kor ugu soo qaadeen awooddii biyogelinta iyo biyosiinta burco aad iyo aad baan ugu diirsannaa rajo weynna waanu ku aragnaa inay hawsha kor u qaadi doonaan halkii loo dhiibaa dhallinyaradu anigu hambalyo iyo wax lagu diirsa inay qabataan oo dhallinyaradana la arka shaqadooda iyo rajada inay qabanayaan aad iyo aad baanu raaloganahay waxayna tiraan cidnoo baahateen ay dalka ulega biyasiin lahayd biyaha hoos yaalla ma jirin magaalooyinka haraadan ee meel fog biyaha looga doonayo marka waynu iskaashanaynaa dalka waxaa wada dhis kala shacabka iyo dowladda shacabkeennu wuxuu u baahan yahay laba wax in la fahamsiiyo wax laga doonayo iyo inuu gacanteennu og yahay wixii dowladda soo galaa in qarka loogu shaqo muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan iyo saasaato weyba isu kormeeray isbitaalka burco mashaariic kale oo lagu hormariyay gobolka iyo ku mid eeg dhismayaalka wadooyinka iyo xarumo maamulka uuse ka shaqeeya doona